waxaa si rasmi ah magaalada dhuusmare oo caasimada galmudug loogu soo xiray madasha wadatashiga madaxda dowlada galmudug iyo hay-adaaan dowliga ahayn oo socday muddo laba maalmood ah madashan ay si wadajir usoo qabanqaabiyeen wasaaradda qorsheynta maalgashi horumarinta dhaqaalaha galmudug iyo hay-adaha madaxa banaan ayaa lagu falanqeeyey xaalada guud ee mashaariicda ka socota galmudug caqabadaha haysta hay-adaha iyo xoojinta iskaashiga dowladda iyo hay-adaha aan dowliga ahayn shirka ayaa waxaa si weyn loogu adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la helo hanaan midaysan oo lagu mareeyo xogaha mashaariicda iyo sidoo kale diyaarinta qorshaha isbeddelka galmudug ee labakunlixilaatanlabakunsoddonka si loo helo hufnaan islexrabtan iyo la jaanqaad siyaasadeed oo dhammaystiran waxaa dooda goobjoog ahaa mas-uuliyiin sir oo ka tirsan dowladda galmudug ay kamid yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashanka dhaqaalaha galmudug iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka daraalka bulshada galmudug agaasimaha guud wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale agaasimayaal guud agaasimo waxeedyo ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha shaqada ciyaaraha iyo kuwo kale sidoo kale waxaa madasha kasoo qaybgalay hay-adaha aan dowliga ahayn iyo kuwa maxalliga kuwa caalamiya wakiilo ka socday hay-adaha aqlamada midoobay gabagabadii madasha ayaa waxaa dhammaan isku raaceen madaxda ka qaybgalaysa shirkani in la dardargeliyo wada shaqeynta iyo xoojinta hanaanka maaraynta xogta si loo dhiso kalsoonida iyo wadajirka ka dhexeeya hay-adaha aan dowliga ahayn iyo madaxda maamulka galmudug sina loo helo horumar waaro oo ay ka faa'iideystaan dadka reer galmudug